laakiin caabudi maayo allaha eebba keligii facbud caabud wa kun ahow rasuul allow min ashaakiriin ilaa kuwa ku mahdiya calaa incaamihi calayka nicmada tirada badan ees alla dushaada ku galladaystay min alnubuwati waalrisaalati waalcismati waalhidaayati ilaa ku mahdi keligiina caabud kuwaana warkooda meel iska dhig wa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda tanaa waxaad u jeedi doontaa aladiina waxa kadabuu been sheegay calallaahi eebbaweyne korkii wujuuhuhum in wejiyaalkoodu muswaddatun ay madoobaatay ee alaysa ma wuusan ahayn fii jahannama jahannama gudaheeda matwan nagaadi lilmutakabbiriin intii xaqa iska weynaysiisay ee addoommada eebba xaqirtay meelay ku nagaadaan oo lagu cadaabo aa jahannama ku taal wayunaji illaahu ilaah waa samata bixin doona aladiina akhyaarta itaqow eebba ka cabsaday bimafaasatihim makaanu liibaanta ay ku liibaanayaan ee jannadaa ayaa alla ku badbaadiyey laa yamasuhum isagoosan daarin asuu xumaan wax la yidhaah walaa hum ayan ahayn yaxzanuun kuwa walwalo qalbi xumaada allaahu eebba weyne ah khaaliqu kulli shayin wax la arkay dhammaantii axad ka abuuray ah wa huwa eebba weyne ah wakiilun ilaaliye ah calaa kulli shay wax la arka kulligii korki lahu eebba weyne keligii wuxuu leeyahay maqaaliidu samaawaat ciraryaal furahood walardi dhulalyaal furahood waaladiina ardaasha kafaruu beeniyeen biaayaatillah ilaah aayaadkii kuwa beeniyey ulaa'ika waxaas aayaadka eebba beeniyey ardaasha hum iyaga ah alkhaasiruun kuwa tacabkood ba'aya ee qul waxaa tidhahdaa rasuul suubanu afa khayra allah eebba maahaane wax kale miyaad ta'muruunnii ifaraysaan ardaalay acbudu inaan caabudo ayuhaa kuwan aljaahiluun aan waxma ogeyno walaqad waxaa dhaba uuxiya in la waxyooday ilayka adiga muxameda iyo wa ila aladiina rusul min qablika adiga kaa horraysay waxaa xag eebba laga yidhi lain ashragta haddaad rasuul allow ilaah kayrkii wax la wadaajiso layaxbadanna waxaa hoobanaya camaluka adigaa rasuulka ama nabigaa camalkaagii badnaabaa hoobanaya walatakuunanna waxaad dib damba noqon doontaa min alkhaasiriin intii inkaarta ku dhacday tacabkood ba ay bal aad ilaah kayrkii caabudo warkeed dhaaf ama u shariig yeeshe allah eebba weyne keligii facbud caabud wa ku noqo shaakiran mid ku mahdiyo min ashaakiriin wixii eebba uu kugu galladaysay axadka shukriyo ilaah ku shukriyaa noqowe wamaa qadarullaaha xaqa qadrih culamaau lmufasiriin qadarullaaha maa carafullaha xaqa macrifatihi waa ku fasiray wamaa cadamullaha xaqa cadamatiina waa lagu fasiray labada tafsiir ma kala foga qofka alla yaqaanaa weyneeya qofkaan alla aqoon weyneyn maayo kolkaa ilaah in la yaqaanaa lagama marmoo nin yahuudi ah rasuulka u yimid xadiid buu u sheegay wuxuu yidhi yaa muxamed ma la socotaa qiyaama haddii la taga dhulka ilaahay far buu ku qaadayo cirkana far buu ku qaadayo makhluuqa far buu ku qaadayo geedaha far buu ku qaadaya kolkaasuu leeyahay ana almelik anigaa boqora ayna almuluk markaasaa nabigu qoslay calayhi salaatu wasalaam kolkuu qoslay aayaddaanuu akhriyey oo yidhi wamaa qadarullaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati wasamaawaatu madwiyaatun biyamiin subxaana ilaaha sidaasa ee awooddaas iyo quwadaa iyo cadamadaa iyo cilmigaa iyo raxmaddaa iyo qudradaa leh ayaa waxaa la garwadaa la garwadaa waxaan waxba ahay afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun seebaad u sintaan ilaaha uunkan maquuniya dhisay iyo wax la uumen waxba uumin qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa qadaru mushrikiintu maba ayaan aqoonsan allaha eebaweyne xaqa qadrihi aqoonsigiisa xaqiisa haddayan aqoonsanina wamaa qadarullah alla ma ayan weynayn xaqa qadrihi weynayntiisii xaqeedii waalardu dhul jamiican dhammaantii bijamiic ajzaa'iha dhul iyo waxa dusheeda fuloo dhan qabdatu cantoobadiisay ku sugan tahay yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda ayuu dhulka intaa weyni la eg cantoobinaya wasamaawaatu ciraryaalkii toddobada ah madwiyaatun kuwa duubmay biyamiinihi midigtiisaay ku duuban yihiin subxaanah alla ceeblahan badana wa tacaalaa eebba waa uu ka kor ahaaday camaa yushrikuun waxaan ay ka dababadaan waxaan makhluuqaadka daciifka yarabbi wax la wadaajinhayiin waa uu ka kor ahaaday wa nufikha waxaa la anfaa qiyaamadii arag manhad min madaahiri lqiyaama sida cadliga loo ogaayo arag wa nufika waxaa la afuufaa fi suur buunkii qiyaamo tantii lagu dhimanayo haddii buunka la afuufo fasaciqa waxaa baktiyoo qaracma man fi samaawaat ciraaryaal gudahood wixii ku sugnaaya uun eebbe isaga u yaqaanay waa baktinayaan waman fil ardi dhulalyaalka gudahooda wixii ku sugnaa ee uun eebbaha waa baktinayaan ilaa man shaa allah wixii eebba doonay oo nafta uu ku celiya maahaane uma ka gadaal aan nufika laafuufa fuuhi fiihi buunkii ukhraa mar labaad tan nafkatulbacdi waa lasoo noolaaday fa idaa goorta laafee dambe hum uunkii eebba ideylkii qiyaamu waa taagtaagan yihiin yanduruun sida loo maamulayay dhowray wa ashraqat ilardu carradii qiyaamo ayaa markaas nuuraysa allah subxaanahu caza wajalla yatajallaa lifasli ilqada karti inuu kala naqo oo ummaddii kala lulatay waataynu nidhi qof quman iyo qof qalloocan labadaba waisla midba midka kale ayaa la qalloocan oo isagaa isla quman sida qoorta la ysugu jiro qiyaamaa la tagaa subxaasaa la kala baxayaa wasadaqa allahu fii qowlihi qul illaahuma faatira asamaawaati waalardi caalima alghaybi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fiima kaanuu fii yakhtalifuun maalintii baa la taagay ashraqat ilardu arladii lagu kala baxayay aan nuurtay xaggees nuurka ka yimid binuuri rabbihaa rabbigeed nuurkiisii ay la nuurtay kolkii rabbi nuurkiisii ay la nuurtoo la isu yimaad allihii addoommadii kulmaan war waxaa laga bilaabaa wa wudica alkitaabu qof la arkaba buuggii laga qoray aa gacanta laga gelina waa loo sheegaa buugga marka loo dhiiba haadaa kitaabunaa yandiqu calaykum bilxaq been idinka sheegi maha wax idaan galabsan kuma yaallaan dembi laydinkuma kordhin xumo laydinkama ganaacin wixii aad samayseen baa ku yaal haadaa kitaabunaa yandiqu calaykum bilxaq run buu idinka sheegaya yaa turaa kitaabkan goormaa la qoray innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun adinka haddaad qaska iyo labka iyo hawsha ku jirteen aan annagana qorayniy haddii la akriyo dadku jaahil maalinkaa male qof walbaba yahay akrinaya dugsi ma gelin iyo far ma aqaanaa male wasadaqa allaahu fii qowlihi fakashafnaa canka khidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid indhahaaga wax ka fiiqfiiqan maalinkaas male kolkaad akridood yaabto wixiina aad xusuusatid ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل قفل وبوك شالودي فإذا هم قيام ينظرون بنكي قياما لا يمد أشرقت الأرض بنوا يمد سبحانه عز وجل نلقي علم نوري ووضع الكتاب كتاب لا أركب قفك لقى قري أقعنت لقى قليل وجيه hormuud waxaa korka hore la keena binnabiyiin nebiyaashiyaa la keenaa la leeyahay ummadihii la idiin diray haddaad diin gaarsiiseen iyo haddaydaan gaarsiinin iyo haddii laydinka yeelay iyo haddaan laydinka yeelin warrama wasadaqa allaahu fii qowlihi yowma yajmacu allaahu arusul fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa innaka anta callaamu lguyuub waxaan sheegna ma garanayno waa la farganaxsay wajii'a binnabiyi nebiyaashii baa lala yimaadaa si ay ummadahooda ugu markhaati kacaan wa yowma nabcadu min kulli ummatin shahiidan washuhadaa ummatu maxamed waxaynu ku soo marnay fii suurati albaqara wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas ummadihii bay u dambeeyeen nebi nuux iyo qoomkiisii wixii ka dhex dhacay nebi huud iyo reer caad nebi saalix iyo reer samuud nabi luud iyo qoladii loo diray reer madiin iyo shucayb muuse iyo bani israa'iil wixii bay wada akhriyeen iyagaa la leeyahay ihi kolkay nabigan iyo ummaddiisii murmaan aniga waxaad ila dirtay waa gaarsiiyey rasuulka markuu yidhaah ummadduna tidhaa maa ja'anaa min bashiirin walaa nadiir waxaan aragnay male yaa qoladan ka warrama la leeyahay wa shuhadaa maxamed wa ummatu huna goobtaa la keenayaa marka wixii wadiyaa wa qudiya waxaa la xukumaa baynahum ummadda dhexdeeda bilxaqi run qofba intuu dembi galay ayaa la siinayaa wahum dadka laa yudlamuun biziyaadati sayi'a walaa binaqsi xasana midna dhici mayso wa wuufiyad waxaa la dhammaystiraa kullu nafsin naf la arka kulligeed maa wixii ay camilad samaysatay wahuwa eebbana aclamu isagaa addoommada ka ogaal badan bimaa yafcaluna waxay sameeyeen run badana adigaan addoonka ee maxkamada taagan waxaad samaysay allah kaa yaqaan waa run sababta wixii ka fogdaa shalay waxaan ku qadaynay haddii nalagu imtixaana ma aan garanin waa murmila kolka tan iyo berigaan tabargale waxaan samaynay maxaan ka ogna asaga wixii uu og yahay wa huwa eebe aclam meeshii been ma taal asagii yaabaana le subxaana wax alla waxaad samaynaysiin markaad samaynaysiin waa idin firinay ina rabbaka la bilmirsaan walaa tacmaluuna min camalin ilaa kunna calaykum shuhuudan id tufiduuna fiih camalka haddaad ku dhex jirteen aan biidin dhowraynay hadduu la dhowraayo markaan samaynay yaclamu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna dalika wamaa kaana rabbuka nasiyaa wax ma ilooba haddana laa yadilu rabbii walaa yansa kolka waxna kama qarsoomaan waxna cilmi muxiiduu leeyahay wahuwa eebe aclamu ka ogaal badan addoommada naftooda bimaa wixii ay yafcaluuna xun iyo sanba sameeyaan wamaa qadarullaha mushrikiin ma ayan aqoonsan allaha eebbaweyne xaqa qadrihi aqoonsigiisa xaqeed walardu dhulka idaylkii jamiican dhulkii oo dhan qabdatuhu allacan toobadiisuu ku sugan yahay yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wasamaawaatu ciraryaalka maduyaatun waa duuban yihiin biyamiinihi alla midigtiisay ku duuban yihiin subxaanahu alla ceeb la-aan badana wa tacaala eebba waa kor noqday camaa waxa ay yushrikuun la wadaajinayaan wa nufika waxaa la afuufa fi suuri bunkii qiyaamo fasaciqa waxaa qaracma man fi samaawaat iraryaal gudahooda wixii ku sugnaa waman fi lardi dhulalyaalka gudahooda wixii ku sugnaa ilaa man uun maahaane sha allahu eebba uu doono suma ka gadaa an nufika la afuufa fiihi buunkii ukhraa mar labaad faidaa markii labaad ee la afuufay hum addoommadii eebbe qiyaamu waa taagtaagan yihiin yanduruun sida loo xukumaa ee loo maamula ay fiirinayiin waashraqat ilardu dhulkii nuur binuuri rabbihaa ilaah nuurkiisa sababteed bay la nuurtay wawudica alkitaab qabla arkaba buuggii laga qoray gacantiisa lagu deji wajii'a lala yimid binnebiyin waxalla wixii nebiyaalaha iyo washuhadaa nebi maxamed iyo ummaddiisa waqudiya la xukun baynahum ummadda dhexdooda bilxaqi runcad baa lagu kala xukumay iyo cadli wahum dadka laa yudlamuun la dulmin maayo oo marka cilaanka u horeeya ayaaba waxaa ka mid a falyawma laa tudlamu nafsun shay-an walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun wawufiyat waxaa loo dhammaystira kullu nafsin naf la arka kulligeed maa camilad jazaa maa camilad waxay samaysatay abaalmarintiisii wahuwa eebaana aclamu addoommada ka og bimaa yafcalu unka waxay sameeyaan xukunkii hadduu dhammaaday tanfiidkii baa dhiman waa in la kala xeroodo sooma waa in wixii kufri iyo macaasiya shirki sameeyeyna xabiskii la geeyaa jahanama wixii cibaadadii iyo wixii loo abuuray ka soo baxay janno la geeyo xukunkii dhac tanfiidkii dhegaysta wasiiqa waxaa la kaxeeya malaa'igaa toban gaaruun baa lala orda wasiiqa waxaa la qumiya aladiina ardaasha kafaruu gaalowday ee xaqa beenisay aa la qumina intee ilaa jahanama aa loo qumina zumaran iyagoo kooxa kooxa alkaafiruun waalmushrikuun waalmunaafiquun waalmujrimuun waaltaaquun kooxa kooxa wa intaan intii salaada diiday wa intaanna sakaday diideen intaan shirkigaa tabar looga waayay intaan xaqigay beeniyeen intaan waa intii sinaysan jirtay intaan waa intii khamrada kooxa kooxa loo wada sumara iyagoo kooxa kooxa xataa idaa jaa-uuhaa jahanama hadday yimaadiin aa futixad abwaabuha awal ma sii furnay nakaskaas ka baxayaa la diida waxaa la rabaa gufaacad iyo neefta u horraysa inay wejigooda ku dhacdo xataa idaa jaa-uuhaa hadday jahanamo yimaadiin aa futixad la furaa abawaabuhaa jahanamo albaabadeedii toddobada ahaa ayaa la furaa haddaydaan iloobin suuratulxijri aan ku soo marnay wa inna jahanama lamawciduhum ajmaciin lahaa sabcatu abwaab likulli baabin minhum juz-un maqsuum kuwaan kuwa waayo waa kuwii xagga ka geliyay kuwaana xagga kuwaana xagga alliya malaa'igta isla yaqaan futixad waxaa la fura abwaabuha jahanamo albaabadeedii aa la fura albaabka haddii la keenay malaa'igtii ka shaqaynaysay aa tiraa inkaar idinku dhacday war maxaad ka soo doonteen meesha rusul ma idiin timid oo diin ma la idiin sheegay meeshaanse weligiinba la idiinma sheegin saxaabkiinba ay albaabka canaan loogu bilaabay weli ma gelin xataa idaa jaa'uuha hadday jahannamo yimaadiin aafutixad la fura abawaabuha albaabadeedii wa qaala wuxuu yidhaa lahum kuwaan gaaladee la naara khasanatuha adeegtadii jahannamaha waxay tidhaahdaa alam yaatikum beerkaa laydinku dhuftee ma idin imaanino rusulun rusul xag eebba laga diray maba idin imaanin miya rusushaas oo minkum idinka mida idinka naxdo dadkiinna yatluuna akriya calaykum korkiinna aayaati rabbikum rabbigiin aayaadkiisa rusul idinku dul akhrisa maba idin imaanino oo wayundiruunakum idinka diga rususha liqaa'a yawmikum maalintiinna la kulmideeda haadaa yowmka kana been waa dhammaatay runta arag qaaluu waxay yidhahdeen balaa waa noo timid waana naloo soo diray fii suurati lmulk kolkii sidaas la yidhaa qaaluu balaa qad ja'anaa nadiirun fakadabnaa wa qulnaa maa nazala allahu min shay annagaa dafirnay weliba waxaan u gafnay ducaaddii in antum ilaa fii dalaalin kabiir annagaa ku nidhi war waad lunsantihiine gunti iyo qabiilka soo raaca xeerka u hoggaansama waxaan abiga aboota laga soo gaarayna maqla annagaa nidhi in antum ilaa fii dalaalin kabiir kolkaa waxay ku calaacalaan wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacaqilu maa kunnaa fii asxaabi saxiir caqliga maanta aan aragna naguma jirin ee meesha maanan imaaneen qaaluu waxay hadeen bala rusul noo timid walaakina yeeshaa xaqad waxa uu ajibtay kelimatu lcadaab naar kelimadeed laamlaana jahannama ah calalkaafiriin xaqa inta diiday korkooda ku waajibtaye meeshan waa naloo sheegay waxaana waa nalooga warramay calaf janno kuma lahayn tanna waa ku xukunnay garkii waa dhammaatay malaa'igtii maxay ku hadashaa kaca galahe waa tag qiila waxaa loo yidhaa xaqdiidyadii udkhuluu gala abwaaba jahannam toddobadii albaaba waa furan yihiin jahannamo albaabadeeda kala gala kuna bishaaraysta khaalidiina fiiha meelaad u dhaafaysiin male muraalkii iyo macnawiyaadkiina waa dhintay jismiga naartaa cunta laakiin qalbiga waxaa dila khaalidiina fiiha oo kale amala'aanta iyo rajalaanta khaalidiina fiiha idinkoo ku waara fabiisa waxaa baas iyo bala qaba maswal mutakabiriin kuwii xaqa iska weynaysiiyey ee addoommaha xaqiray meelay ku nagaadaan tanaa ugu baasla wey tanfiidkaan weli ku jirnaa qoladaas hore waa xaraynay qoladii labaan xaraynayna wasiiqa waxaa la qumiyaa kuwaan gaadiiday fuulaan iyaga kelimatu siiqa mushakale wey kuwaan meelay rabinaa loo wadaa waa la tuma adiga xoolaha meelay rabin haddaad u wado gacantaa ku murix adiga aa kaa soo horjeesanaya adigana wobtaad ka gelin siiqada waa saas amaa qoladan taqiyaasha fii suurati maryam aan ku soo marin haddaydaan iloobin yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan gaadiday ku imaanayeen kii geelayaha geela fuuli jiray fardaha kuwii fuuli jiray alaabta hadda la fuulo meeshaan gaadiday ku imaanayeen yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wa nasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan lugaa lagu aroorin wasiiqa waxaa gaadiid la soo saara aladiina akhyaarta itaqow kufri iyo shirki iyo kibir iyo nifaaq iska ilaaliyey intee loo wadaa rabbahum isku itijaahba maaha wasiiqa aladiina kuwa itaqow rabbahum ka cabsaday waxaa loo wadaa xaggee ila aljanna aa loo wadaa zumaran iyagana kooxa kooxa wa kuwan waa mujaahidiintii kuwan waa kuwii tukan jiray kuwan waa kuwii qur-aanka akhri jiray kuwan waa kuwii soonka kuwan waa deeqsiyaalka kuwan waa culammadii zumaran iyagoo kooxa kooxa ah la wada xataa idaa jaa'uuha jannadii markay yimaadiin waa fuutixad wowga lagu daray arag waxaa waaye kuwii waxaan idhi lagama furin wejigooday ku neefsatay gufaaca iyo butaacadii u horraysay wejigooduu ku dhacay kuwan waxooda waa sallaxan yihin marti la jecel yahay wa albaabka waa furan yahay gogosha waa dhigan tahay raashinka waa bilqan yahay meesha hadday tagaan laacid waayo warkooda wa futixad waqad futixad iyadoo lasii furay abwaabuha jannada albaabadeedii lasoo lasii furay aan weli jannadii gelin soo dhowayska kuwii canaantii loo jeediyey waa ogeyden alam yaatikum kuwan arag soo dhowaynta loo jeedina malaa'igtiyaa ka soo baxday jannada bannaankay u hortagtay wa qaala waxay u tidhi lahum mutaqiinta khasanatuha jannada malaa'igtii ka adeegaysay maxay ku yidhaahdeen salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin salaamun calaykum xumo dhammaantood maantaad ka nabad gasheen dibtum waaba udgaysiinbe jannada iyo annaga malaa'igta idinkaaba naga sii udgoon iimaankii camalkii saalixa sidii isu bedelay arag dibtum waad wanaagsanaateen ee fadkhuluuha jannada gala khaalidiin iyo jannada khaalidiina ka fiican idinkoon meel lagu dhaafaynu markay galaan ay cuntadii tamasleeyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen mutaqiinta alxamdu lilah mahadsay u dhan tahay eebbaa leh alladii eebbaha sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboohiisa yabooha eebba muxuu aha tilka aljannatu alatii nuuritu min cibaadina man kaana taqiyan meeshaan inay mu'miniinta dhexlaayihiin adduunkaa loogu sheegay iyagoo wacdigii yaboohi haysta maantana waa loo meelmariyey kolka haddii janna naloo yaboohay tanaan ku jirna mu aho alladii allah sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboohiisa waawrasanaa na dhaxal siiyey alarda ardadiina dhaxal siiyey waa arduljanna aan annaga dhaxal u hellay aladiina yarituuna alfirdows yay noqdeen natabawow annagoo degayna min aljanna jannada gudaheeda xaysu meel alla meeshii aan nashaa'u doonno fa nicma waxaa barwaaqo leh ajrulcaamiliin shaqaalo la shaqeeyey shaqaalo shaqeeyey abaalgud la siiyey janna u camal camal la qabtana maxaa ugu shaqo badan ilaahay wuxuu ku diroo la qabto ma shaqaysaa lagu yidhi sheekh maxamed khayr markaasuu yidhi waa shaqeeyaa xaggaad ka shaqaysaa shanta waqtiba jamaacadan la tukadaayu shaqo ma aha miya iyagana waxay rabeen mu'asasiya sharikiin la sheego waa shaqeeyaa buu yidhi xaggaad ka shaqaysaa masaajidda oo maxaad qabataa shanta waqtiba jamaacadan la tukada fa nicma ajrulcaamiliin kolka qof shaqeeyey shaqo uu qabta maxaa ugu wanaagsan aliimaanu saxiixu waalcamalu saalix abaalgud shaqaa la siiyana jannada u qiimi badan kolkaa inayan cibaadadu ma ahayn ay shaqo ahayn ma kii lagu abuurayba ma oho haddaad khaldanayn wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun baqaaladan adigaa furtay makhaayaddan adigaa furtay waxaa naftaadii iyo danahaagii waaye laakiin tii lagu abuuray ah ama iyadii nafteeda ah cibaadadii ka mida haddaad daaca ilaah u kaalmaysanayso iyo fiican ay cuskato wataraa waxaad arki doontaa almalaa'ika malaa'igtii eebba maalinta qiyaama xaafiina iyagoo ku wareegsan min xawli lcarshi carshiga ilaah gaarkiisa ay malaa'igta ku wareegsan tahay maxay qabtaan malaa'igta yusabbixuuna waa tasbiixsadaan bixamdi rabbihim rabbigood mahaddiisa iyo tasbiixay isku daraan gebagabadii dambe waxaw waqudiya la xukun baynahum uunka dhexdooda bilxaqi si runaa lagu xukumay haddii la xukumayna waxaa nastay malaa'igtii caasiyaalka wax ka qoraysay sooni alxamdulilah tiraama waa ka nasteen mu'miniintii lagu dheelaayay janna la geeyey sooni alxamdulilahi yaadin ma kuwan caasiyaalkaa abaalkoodii afir loogu shubay soo alxamdulilaahi ma faqudica daabiru lqawmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin buuq iyo baashaal iyo adduun iyo saqajaankiis waa dhammaaday waqiila waxaa la yidhaa alxamdu mahad idaylkeed lilaahi rabbiga gur la caabus kale gar lagu caabudo alihii rabbi alcaalamiin uunkow rabbiga siiqa waxaa la tumaa aladiina ardaasha kafaruu gaaloobay ilaa jahanamaa loo kaxayaa loo tumaa zumaran iyagoo la kooxa kooxeeyey xataa idaa jaa-uuha hadday jahanamo yimaadiin afutixad la fura abwaabuha jahanamo albaabadeeda wa qaala lahum waxay u tidhaahdaa khasanatuha malaa'igtii ka adeegaysay alam yaatikum baasaa idin dhabo sow idinma iman rusulun rusulya minkum idinka idinka mida yatluuna akriya calaykum korkiina aayaati rabbikum rabbigiin aayadyaalkii ku akriya wayundiruunakum idiin diga liqaa'a yawmikum maalintiina la kulmideed haadaa midka kana qaaluu waxay yidhahdaan balaa noo timid walaakina yeeshe xaqad waxaa waajibtay kelimatulcadaab cadaab kelimadii baa waajibtay cala alkaafiriin xaqa inta beenisay korkooda qiila waxaa markaas loo yidhaa udkhuluu gala jahannama naarta la yidhaa udkhuluu gala abwaaba jahannam jahanamo albaabadeeda gala khaalidiina idinkoo ku waari doona fiiha jahanama gudaheed fa bisa waxaa baas leh matwal mutakabiriin xaqa dadka iska weynaysiiyey ee addoommada xaqiray meelay ku nagaadaan hiya jahanama u baas leh wasiiqa waxaa gaadiid la saaraa aladiina akhyaarta itaqow ka cabsaday rabbahum iyaga rabbigood ka cabsaday ila aljannati jannadii baa loo gaadiid saaraa zumaran iyagoo kooxa kooxa ah xataa idaa jaa'uuha hadday yimaadaan jannadii wa futixad waqad futixad iyadoo la ballaqay abwaabuha iyada albaabadeeda wa qaala lahum waxay u yidhaahdaan khasanatuha malaa'igtii ka adeegaysay salaamu nabadgelyo xumo dhammaanteed laga nabadgelo geeri iyo gabow iyo fahmo darro iyo wax walba laga nabadgalo calaykum korkiina ahaatay dabtum waa udgoonaateen fadkhuluuhaa gala jannada khaalidiina idinkoo ku waaraaya wa qaaluu hadday galaan waxay yidhahdaan alxamdu mahad lilaahi rabbiga gar lagu caabudaa leh alladii allah sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboohiisa wa awrasanaa na dhaxal siiyey alarda jannada natabawow annagoo degayna min aljanna jannadii xaggeeda ka degayna xaysu meel alla meeshii aan nashaa'u doonno fa nicma waxaa barwaaqo leh ajrulcaamiliin shaqaale abaalgudkood waxaa ugu barwaaqo badan aljannatu wamaa fiiha wa taraa waxaad arki doontaa almalaa'ika malaa'igtii oo dhan inay xaafiina shaqaaluhu heegan wey wa taraa waxaad arki doontaa almalaa'ikata inay yihiin xafiina kuwa tuban min xawli lcarshi carshiga ee bagaararkiisa ayay tuban yihiin intaa xukunka dhacayo yusabbixuun waa tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadi iyagoo ku daraya ayay malaa'igtu leedahay subxaana allaahi wa bixamdi subxaana allaahi alcadiim subxaana allaahi wa bixamdi subxaana allaahi alcadiim tasbiixdaanay wadda waa shaqadoodii wasadaqa allaahu fii qowlihi yusabbixuuna alleyla wannahaar laa yafturuuna ma nogan waqudiya waa alla xukumay baynahum bayna alkhalaa'iq uunka dhexdiisa bilxaqi runcadaa lagu kala bixiyey haddii xukunkii iyo tanfiidkiiba dhammaadeen waa la kala nastay shaqoo dhan dhammaatay waqiila markaa waxaa meel walba laga yidhaah malaa'igtii iyo mu'miniintii iyo waxoo dhan waxay wada yidhaahdaan alxamdu lilaah mahad idaylkeed allah leh allihii rabbialcaalamiin uunka idaylkii abuureelaha ee maamulayay wallaahu aclam